bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka falaqiynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona taliska ciidanka xoogga dalka ayaa ku dhawaaqay dagaalka dhanaha al-shabaab oo laga sameynayo deegaano badan oo ka tirsan koonfurta soomaaliya barnaamijka ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan haddii allaha uo dal raalli ka noqdo waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan madaxweynaha galmudug oo sameeyey kormeer dhanka amniga ah magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug qodobada kale dhegeystayaal barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xarumaha waxbarashada magaalada mandheera oo gebi ahaanba saaka xiran haddaba faahfaahin la xiriirta arrintaas ayaad barnaamijka dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan idankaale ciidamada puntlandna waxay howlgalaha ay ku qabteen hub iyo dadkii watay ka sameeyeen magaalada boosaaso ee xarunta waa magaalada waxa ay ka sameeyeen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari arrin la xiriirta howlgalkaas ayaad dhegeystayaal barnaamijka ku maqli doontaan haddii allaha woodar laga helo sidoo kale dhegeystayaal waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka gado iyo dhaqdhaqaaqyadii u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland oo iyagu halkaasi muddooyinkii dambe dagaal ku dhex marayay barnaamijka dhegeystayaal qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijkan waxaan idiin soo gudbin doonaa oo dhegeysan doontaan dhegeystayaal saaxiibayaal oo barnaamijka gabagabadiisa idiin soo gudbin doona xubintii kalamaan gabagabadana waxaad maqli doontaan
duqaad adaale saciid baanu nahaye awoodaada noogte allahayow deeq adaale allahayowow dulqaad adaale saciid baanu nahaye awoodaada noogte
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan barnaamijka saaxiibka ee haashim yare ayaa soo saaray karaamo ayaa ii farsameynaya anigoo jarmarkaan waa idinla socodsiin doona dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal mar kale barqa wanaagsan saaxiibayaal dhegeystayaal siddeetan iyo siddeed dhibic shan ayaad naga dhegeysanaysaan cadaadihii deegaanada ku dhowdhow halka caalamkao dhanna aad nagala jaanqaadaan bartaanu ku leenahay internetka w w radio cadaada dtcom markaanu ku bilaabano taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya sarreeya guuto cabdixamiid maxamed dirir iyo saraakiil kale ayaa waxa ay kormeer ku tageen fariisinaya ciidamada dowladda ku leeyihiin deegaanka namber konton bariire waa sabiid iyo caanoole ceelsaniin iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose jenaraal cabdixamiid maxamed dirir ayaa mid mid waxa uu dul istaagay difaacyada ciidamada isagoo ciidamada u sheegay inay ku ammaanan yihiin sida dagaalka xoogan ay weli jiraan al-shabaab ugu dambeyn taliyaha ayaa waxa uu sheegay inay ugu tegi doonaan goobaha ay ku sugan yihiin al-shabaab isagoo saraakiisha ciidamadana ugu baaqay inay diyaargaroobaan ama u diyaargaroobaan dagaal ka dhan al-shabaab waxaana taliyaha uu sheegay in dowladda ay ka go-an tahay la dagaalanka dhaqdhaqaaqa al-shabaab
waxaan aaminsanahay inaysan cadow dambe inta halkaa ku nooshinaabaa joogtaa aysan soo hawaysanayn anoo ku kalsoon tababarkiinna kartidiinna iyo qaabka aad cadowga u wajihi kartaan anoo ku kalsoon waxaan aaminsanahay marka halkaan timaadeen meelihiay joogeen inay ka dhaqaaqeen waxaan rabnaa sida aad dalka iyo dadka iyo diinta ugu dhaarateen oo aad ugu shaqaynaysaan inaad ka jiba gaartaan idinkoo isku kalsoon waxaa ugu horreeya qofka bini'aadanka ah waa kalsoonnida qofku mar aad usan isku kalsoonayn waxa uu yahay ma jirto waxaan rabaa marka idinkoo ilaahay tawashanaya tawakalaya kartida iyo aqoonta iyo xirfadda ciidannimo oo aad leedihiinna kaashanaya inaad u dhabar adeegtaan xaaladda aad ku jirtaan si aad u wiiqdaan cadowga ummadda soomaaliyeed ragaadiyey ciidan tababaran baad tihiin ciidan aad kuwaalatigiisu u sarreeyaa tihiin ma aaminsani wiil xunoo dacas qaba oo rasaasta halkaa loogu soo guntay oo canaasiinoo soo dhuunta sidii tuuggii inuu idin soo guriyaysan karo tuuggaa habeenkii dadka u soo dhuunto aan bareero u imaan karin iyaguna waa tuugo waxayiinna ma jirto waxaan rajaynayaa marka baysekan ceelsiliini ee aad ku sugan tihiin in wax weyn laga dareemi doono haddii alla awoodda layno cadowgu asaga awal meelaha soo geli jiray oo adbush iyo tuugannimo samayn jireen laakiin hadda innagaan raadsanayna saa diyaar mawtiin innagaan raadsanayna meelaha ay ku jiraan oo ku dhuumaalaysanayaan waa ugu tegayna haddii alla awoodda layno
hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiya cadaada ayaad degeysanaysaan markaana magaalada boosaaso ciidamada booliiska maamulka puntland ayaa howlgal qorshaysan waxa ay ka fuliyeen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kaas oo la sheegay inuu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay howlgalka ayaa ciidamada waxay si gaara uga sameeyeen xaafado ku teedsan suuqa weyne magaalada boosaaso waxaana saraakiisha booliiska ay sheegeen in howlgalka lagu qabtay sideed ruux oo looga shakisay inay ka tirsayen dhaqdhaqaaqa al-shabaab sidoo kale saraakiisha waxay sheegeen howlgalkaasi sidoo kale ay ku qabteen hub ay ka mid yihiin bastoolado qoryo iyo sidoo kale uu ka baxsaday nin ay sheegeen inuu hogaamiye uu ahaa saddexda ruuxa la qabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu amniga xun deegaanada puntland waxaana mararka qaar ka dhaca dilal loo geysto askar iyo mas-uuliyiin kale iyo sidoo kale dad iyagu ka tirsan bulshada rayidka waa hagaag dhegeystayaal weli barnaamijka falaqaynta wararka ayaad degeysanaysaan markaana dhuusamareeb madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa xalay socod ku maray goobaha ay isugu tagaan bulshada caasimada dhuusamareeb islamarkaana ka dhageystay talooyin muhiima oo ku aadan dhismaha galmudug sidoo kale waxaa uu kurgalay xaalada amniga iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalada isagoo ku dukaamaysanayay mid ka mid a xarumaha ganacsiga sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada galmudug tallabadan uu qaaday madaxweynaha galmudug ayaa timid maalin kadib markii uu sheegay inuu ku guulaystay xalinta qayb ka mid a caqabadihii haystay maamulkiisa oo ahaa dadkii diidanaa doorashada uu ka soo baxay magaalada dhuusamareeb madaxweyne qoorqoor ayaa waxa uu kormeerkiisa ku weelinayay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda kuwa galmudug maamulka degmada iyo mas-uuliyiin kale waaka dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta ayaad ula dhegeysanaysaan dhegeystayaasha aanu jecel lahay markaana waa midowda afrika ayaa shaaciyey tirada dalalka afrika ee uu soo gaaray cudurka coronavirus midowda afrika ayaa waxay qoraal ka soo saareen tirada dadka afrikaanka waa dadka afrika soo gaaray ee cudurkaasi coronaviruska kaas oo kasoo bilowday dalka shiinaha sidoo kale dalal badan oo caalamka dad badan ugu dhinteen qoraalka midowda afrika ayaa waxaa lagu sheegay ilaa hadda in cudurka coronavirus uu soo gaaray lix ka mid a waddamada afrika kuwaas oo kale ah dalalka algeria masar nigeria morocco senegal iyo tunisiya wadamo badan oo caalamka ah ayaa waxaa haatan laga soo sheegayaa inuu ku faafay cudurkan coronavirus waxaana jira sidoo kale waddamo kale oo cudurkaasi difaac adag uga jira islamarkaana dadka galaya baaritaano xoogan lagu sameynayo qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta aan dhegeystayaal isla soo gaarnay ee xarumaha waxbarashada magaalada mandheera ayaa lagu soo warramaya in gebi ahaanba saaka ay yihiin kuwa xiran waxaa maalintii saddexaad xiran goobaha waxbarashada magaalada mandheera ee dalka kenya kaas oo saameyn ballaaran ku yeeshay dagaalkii maalin ka hor inta u dhaxaysa magaalooyinka baled xaawi ee mandheera ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland waalidiinta ku nool magaalada mandheera ayaa aada uga walaacsan arrintan maadaama muddo saddex cishaa ay xiran yihiin goobaha waxbarashada ee caruurtooda aysan aadin siyaasiyiintii waxgaradka mandheera oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen xiisadda u dhexaysa ciidamada dowladda iyo kuwa wasiir amniga jubbaland ee xadka ka taagan ay sabab u noqotay inay iskuulladaas xirmaan iyo in dagaalka maalin ka hor dhacay uu soo gaaro qayb ka mid a magaalada mandheera dowladda kenya ayaa ugu baaqday inay wax ka qabat ugu baaqeen wax ka qabato isbeddelka dhinaca amniga ee ku yimid magaalada mandheera islamarkaana ciidamada uu wato wasiir cabdirashiid janan ay ka saartay gudaha magaalada mandheera inta badan iskuullada ku yaala magaalada mandheera ayaa xiran waxaana weli jira cabsi ku aadan in mar kale ay xuduudka ku dagaalamaan ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland waxaana xilligii uu dagaalku socday magaaladaasi gaaray rasaas fara badan oo ay isweydaarsanayeen dhinacyada dagaalamayey horey waxaa magaalada mandheera isaga baxay macallimiin ajaaniibta ahayd kadib markii weeraro dhowr oo ay al-shabaab ka fuliyeen gudaha iyo daafaha mandheera waxaana dowladda kenya la sheegay inay sugu weysay amniga macallimiinta ajaaniibta ee ku sugnaa magaalada mandheera waagaga saaxiibayaal dhegeystayaal waxaana soo gaaray qeybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka markaanoo kalena waxaad nooga barateen saaxiibada kalamaan oo raadiyo kulmiya ay noo soo diyaariso
aryadhaha kalamaanay beri gashow geedkan waraad isugu keentiin waxna kama soo baxaan eexaa kalood noo haysan qaylo warma kama tunmaane
warnimiya waalantiina wadanka waalanhaayobu warkaanka wiin war waxaa la yidhi war ninkii helaa talo wacan helee dadka haddaan wax u sheegnay maxaa kaloo nala ku eedaynayaa war annagu tabarnu haynee talaan haynaa war waa taladaase marka hore qorshaa loo dhigaa hawl haddaad qaban qarashkiiyo wakhtigay qaadan baa lagu qiyaasaa qabanqaabadaa lagu xijaa howlqolqaasiga kun yar baa dabeed loo wadaa qaabka ay tahay qardajeexa waa lagu lumaa qariska tuurka ah qabqab iyo iswaalkii horaa eeday qaharkaase qof jeclaysi qaran laguma dhaqo qoomdham leeyahay war waxaa la ogaaday haram cadka in af carabiga fahal lagu yidhaahdo war libaahayaba af arabiga asaba leere war ciidamo libaax la yidhahda nooma joogaan haram cadka mafahadaan kaysade waradeeno daraawiisha kuwii sayidka ah ayaaba idin joogee ee maxaa ku diidaysaan haramcad war horta waxaa idin weydiiyey daraawiishtii al-shabaab maxay ku kala duwan yihiin niman jeexoo weydiin buryaha waxaa la yidhi kaska dawladdeennaan aqaan oo kabdhoodka ahe hadba gobol ha kuurtoo bulshada ha isku kiciyeen shabaabkiina ha u kaadiyeen oo ha koriyeen ilmaadeeryaalow hala yaabinaha waa geedsarawaab geedsarawaab weeye sheekh shaakir goor maxaa dalka lagu fasaxay wayaa kalamaanay mugun loo jabaatiin maxaa culummada idin daba dhigay aryaada waxaad maqli jira qofba boogta ku taal barbarkeed u xogta ahe halka aad ka bilowdiyo baahidaannu qabno buur weyn baa u dhaxaysa macallinkeennu diid wuxuuna yidhi maya ma ogoline maya oo waxba ka heli mayno walaadna kacaankii adeede abwaangaariya wuxuu yidhi qof wax diidayoon hayn wax kaluu ka door bido wuxuu doonayaan jirin elen doqoni dibka makaade daamankaay meermeerisaa bacday kaa jirtaaday dhaxani kaa dishaaye ma dirsado walaalkeed intay dunida joogtee doqon ey dabkaabe dugsi dhaxanta laga galo miyaa layska duniyaaye ileen doqoni calaaf malaahe malaahe
war waxaasi heesmaya duqu waa baroortay war fanaankan looda gacara sidee raaturka loo geyn rabaa war adiga laftigaagaan carabkaagu toosnayne magaalada falaash bay ku wada heestaa ee miyaad ilowdi war war ma haysaane wiil soomaaliyeed oo norway jooga ayaa aabbihii la soo hadlay aabuu koronafayrisa ugu dhac muu yidhi horta anigu nuur weyna waaba iqiine ma xaafadiisyow degayha mase waa ka guuriyey war hatu korlankoo nuuri loo tukaan leeyahay yo tukaankii koha hadlaawi markaasa ma hele boodiga saasanaan nuur waaye nuur waaye alle nuur ka saarya nuur waaye kii war nin soomaaliyeed aad u madow oo sacuudiga jooga baa nin carabiga yidhi magacaa nuur buu yidhi haddii nuurkiinnu adiga yahay madoobihiinnuna see weegya war carabku af soomaali ma aqoona wuxuu yidhi idaa kaana nuurukum haakada wa kayfa aswadukum warwar ma haysiin madahaysaa qaadada ka hor adeerkii sacuudiga tagay nin sacuudiyaan ula sheekaystay wuxuu yidhi shaqo kama bixi kara inaad iska tuugsadaan rabaa marka maxaan dhahaa carabkii wuxuu ku yidhi qof kasta oo u tagta waxaa ku tiraahdaa anaa shabcaan anaa shabcaan oo micnaheedu yahay waa dhirginahay marka nin kastoo u tagsi u dhaha anaa shabcaanun allah kuu siyaadi lalilahay markii dambana baayo u dhintay waryawna af arabiga eedayeedaan qoradaane anaa joo'aanba erkorneha walaal shisheegaas wase eew war hee dhaha maandheeyow noo weyn baa ladinkaga sheekaynaye waxaanaad daldalaysaan waa maxay war warkaan waa naga qasteene wiilka aabbihii soo wacay wuxuu u sheegay inuu gabar norwejiyaana guursaday kadibna aabbihii wuxuu yidhi maandhow ma ogeed odaygii xaaji caliha ee dariskeenna ahaa dibi weyn oo u joogay oo dadka leyda ay ka amaxsan jireen si uu looda u boodo haa uu yidhi wiilkii weligaa maaragtay weli loo keena xaaji cali oo la leeyahay dibigaagaa dhalay mayou yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi haddaad norway dibi ka noqonaysid aday ku qusaysaa laakiin anigu waxaan ku leeyahay dibigii xaaji cali ha noqon sheekadaasina waxay ku qoran tahay diiwaanka qosolka ee uu qoray jamaal cali xuseen waa runoo waxaa hore loo yidhi waxaa taqaan guurso waxaa taqaanay dhalaane abdulo adina maahmaakadheelku halkii ka hadi waada gorod guursoy waada gorod halkiin dhalo waleere adigana gorgoradaanan madeeyo kugu nacaad beri gashow noo sheegaysay naga shibda war cabdulla waxaanti hadduu kaa dhaafay googoradiisa maad u daysid warrin adiga waxaa la yidhi gabadhaada isankay durute markaasu wuxuu yidhi meesha ay joogta haddii sanka laga durto ayaday u taalaaye gabdhahaygu dhigahay durtaan warramiyaan may dheegi jiray hibirey walsanduri hibirowd walsanduri maylilijeeda odoonsuhu horta anigu cabdule fadhixumadiisaan nacay horta kutubeeyay minaan fadhi xumeeye danaan ka lahay heesaanna kuu tirihaye i dhegayso
haye inta gabar la koodshaa kaligaaja waa aniga kasha iiga taallee karaan kuraqurxoonay kada loob fadhiisiga kaalmaankaaga baahnaay sidii kaliya moygeer amba koorta geela wadnuhu way kow leeyaha kugtuna way xanuuntee kutubay xamuuday hayga kudina ii korkaalayoo mug ila hadalkay madooba maahiya waa kuu kurboodhe
kookaagu qaac maxaa karankurtaydana ku tusiyey waraanti koorlan fanaan oo degmada eerbuurku kooy yamay baan kageeb galay tartanka hergelinta heesaa markaas ameerika saasana hadduu jecel kuu qodah yahay anigaa kurorogsadhay hadduu jecel kuu qodah yahay anigaa kurorogsadhay usmaarnehe afar bilaa maga reebjee mayka leeyiina kulolororogsane abdulowadu heesta taasag nagda warwar mahaysiine gudoomiye gobolka banaadir mudana cumar finish dareenka shacabku ka hadlay war dhagaxaantii mawjidadka ka qaaday looyilahareeyaa isku dhaafo eray maqaamkii muqdisho miyuu meel saaray muxdin darba weyne miyuu ku waafaqay wal salqaanka ha laga qayb gala miyuu yidhi madaxweynaha banaadir estate miyuu dallacay war haddaba waree dhahay hanuguin raaginina hadalka naga suga maayarka muqdisho wuxuu yidhi uninku duqa muqdishow aan u naqaan war annaga balasaa baan u naqaanaa warsow gudoomiyaha gobolka maan xamurnu galaydan war intaba waa isku yahay ninka warka ka dhegaysta wuxuu yidhi gudoomiyuhu wadooyinka xidhan dadka gobolkan ku nool dhaqaalahooda saamayn xunay ku yeesheen hoosu dhac bayna ku keeneen kii gobolka banaadir heli jirana hoosuu u dhacay degmooyinka qaarna wax ka soo baxaa ma jiraan miday ku shaqayn lahaayeen annagu bixinaa marka mas-uul duruufta shacabka ka run sheega oo u garaaba anigu cumar finish ka hor ma arag waayahan war waa runtaa uu ka garaabay laakiin dhagxanta wadooyinka ku xidhan inuu ka guray dadku ka sii jaalaan lahaaye horta eragaasi waa sax waxaa kaloona la yidhi meelaad madaxeeda tahmajaheera layskama dhigo war may kale leerey berigeed karowsita gawtiisanka natoy war cumar finish dhagaxaanti waa qaadi lahaaye nabadii nololaa ku qoran war madaxweynaha galmudug qoorqoor wuxuu yidhi galmudug waa cusub u berye wadaadadii wadan qorsidii eray burburnihiyaa laga reesta miyuu yidhi xaafaan heshiin miyuu yidhi jamaaska biyo keena miyuu yidhi warwarkaan ugu wareerinna madaxweynuhu wuxuu yidhi muddadii aan xilka ahay waxaan ku dadaalaya in galmudug lagu heshiiyo haddana meel fiican ee xaaladeedu mare shacabka galmudugna midnibaan ugu baaqaya miisaaniyadiina waa korortaa ha ogaadeenuu yidhi war xildhibaanadii ahlusuunna baarlamaha galmudug ka ridoobay maxaa laga yeelayaa buu yidhi madaxweynuhu ninba madaxiisa mayraxa ku duubta ma yidhi horta man radda min albaarlamaani faqad waaye war beelahooda ha soo doorteen ma layi war awlaadin igu yiirida waa leeri warwar ma haysiin caawa dagaalkii madaxa oo ka socda maxaa war ka haysiin war adduunka waa la bedelay gacmaha in laisku salaamo markan madaxweynaha tanzaniya wuxuu maanta hogaamiyaha mucaaradkiisa ku salaamay lugta waxaana laga cararayaa koronafirus ar soomaaliya lug iskuma salaanteed niman xarash isu hayoo dagaalamayaad noo sheegtay wax kala caddeey war dowladda soomaaliya waxay tidhi dad shiinaha ka iimsooma geli karaan waddanka soomaaliya ilaa labaatan cisho war lacag degdegashinasknisiin kusheena eerka hoomena war dowladda soomaaliya waxay kalay tidhi iiraan dadaa ku hayaran war dowlad kaloo caalamka ku taallo go'aankaa go'aan la mida qaadatay miyaad aragteen war sagaal iyo labaatan xildhibaan oo baarlamaanka iiraan ka tirsan ayuu koronafirus ku dhacay war safarka faraha badan ee nabadiya nolol inay koronavirus waddanka keenaan baan ka baqaya war waa waalantiidin dad lagama maarmo daraha qaranka meel walba ogelayna xataa korona war aayaadda xisbiyadii waa laga kala tegaya maxaa ku dhacay war lacag baa loogu baaqay waryaala ilaahay ka boqo shaqaysta shadkii bisrata maanta shadaxa u dhiibaysa shaqaasta madiisnayshagimeelingogya
baxa xooggiina alla idin tuse
waagaag saaxiib yaal dhegeystayaal gabagabadii barnaamijka xubintaasi ayaa u dambeysay kalamaan saaxiibada raadiyo kulmihi ay noo soo diyaariyeen barnaamijka dhegeystayaal waxaa soo saaray saaxiibkay hashim yare karaama ay u farsameyn anigoo sharmaarkaan oo idila socodsiya inta barnaamijka mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa saaxiib yaal dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
diidayna dib u heshisiin ma diidayna nabadda dalkii ma diidayna inaynu doodanaaye waa dalkaygiyo baarcadaydo
waa inaan duunyadeenna dhaqnaa waa inaan dalaggeenna qodanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeenna dhaqnaa waa inaan dalaggeenna qodanaa dalkeennana daafacnaa
allahayow deeqadaale allahayowow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogdeallahayow deeqadaale allahayowow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogde
madaxweyne aanu ku ducayno walaa ducayne noo ducay madaxweyne